sakarkaygu sidaas weeye haddii sidaa wax kusii socdaana waa burbur ogaada ogaada saasaan leeyahay puntland qofka cadnana waa arkaa annaguna horey baanu toban jeer uga qaylinay qofku qofku qofku waa waxa waxa soo socda qofku markuu ka ka ka hadli mas-uul markuu qofku yahay ama qofku qof aqoonyaana yahay waxa soo socda qofku waa inuu arrinta kasii saadaalin karaa oo qiimeyn karaa oo cabiri karaa waxa ka iman karaa annagu horey baanu uga hadalnay waxaa iman kara iyo dalka meesha lagu wada in laga daadiyo maxaa yeelay lacag faarsaa oo oo foojinaya baa la sameeyey dalka lacag yar baa olaan jirdhay markhaati baynu ka ahayn way yaraatay waa la waayey doolarka baa dhulka galay labaatan iyo labuu marayey labaatan buu marayey lacagta xulunkaa oo dhammaatay baa la waayey oo la qaadanay dadka reer miyigaa way noolaayeen dadka dayartaa way noolaayeen doolarku dhulku ku dhacay waynu ogeyn maxaa ina ka qarsoonaa maalin baa makiinad faalsaa la keenay oo foojariya kabacdina waxaa laga keenay koonfur waxaa laga keenay waqooyi oo qaadwalahan laasacaana ku dagaa keenay oo waxa weeye oo oo waxa weeye lacagtii iyo waxa weeye sii sii sii barariyey xaggii kasoo gashay xaggii kasoo gashay kaash baa waddankii darsaday dhibaataa dhacday sicir barar baa dhacay dadkii dayartahaabaa baaba-ay iminka waxaa la gaaray oo la marayaa lacagtii soojarka ahayd oo cadcadayd in la yihaha dadkii qaata lacagtii horena diida waxaas oo dhibaataa waxaa ka shaqeeya dadkii been abuurka sameeyey foojariga dadka sameeyey baa mas-uul ka ah dowladda puntland mas-uuliyiinteeda ugu sarsaysaa kowka ah madaxweynaha kowka ah guddoonka baarlamaanka puntland baa kowka ah oo ka mid oo sheerka wax ku leh makiinada ku leh annagaa sheegayna guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa ku jira makiinada waayahay waxaa dhacayana mas-uuliyaa ka waayahay xildhibaan shacabka iyo ganacsatada waxaan u sheegayaa lacagta foojariga in la daadiyo oo cadcad oo la gudo meeshii laga arko lacagta kale in la qaataan annagu dadka farayna waayahay xildhibaan waxaad jirta lacag kale oo lacagtan cadcad iyo puntland kasoo baxda aan ahayn tan tii hore caadiga hada la isticmaalayo oo meel dhexaadkaana aan ahayn ee ah lacag googo-an oo dabcan lacagtii sagaashankii iyo wixii ka horreeyay la sameeyey oo koonfur laga soo laga keenayo oo sida la sheegayo baabuur lagu keenayo oo dadii ay soo bedesheen dabcan lacagtaasi maamulka iyo dowladdu waxay dhaheen hala iska reebo arrintaasi adigu maxaad aragtaa
maxaa kala soocaya wixii maxaa kala soocaya mar haddaa adigu faarsa samaysay foojadi mar haddaa adigu samaysay dee qof foojadi ku qabanaysaa adiga markaad been abuur tuuga tahay oo adigu aad foojadi samaysay day adugu ma qaban karnaa marka mid koonfur ka tiri maba ka qaran karinba muhiibaddu waxay tahay yaa foojadiga cadcad sameeyey innagaa samaynay weye tan boosaaso makiinada bangiga boosaasotaal baa sicir bararka keentay shacabka iyo reer puntland iyo nimanka ganacsatada kulli waa og yihiin samaadan garan maxaa inaa looga qarsanaya oo loo leeyahay sanif baa kacay dadka waxaa baabiiyey sanifku laba iyo labaatan ba mari jiray ma dhaqaaqay waa la ogaa makiinada maantay boosaasa la keenay baan ka hadlay anagu darsigii idinka idaacaddiinaan ka hadla hadeer waa haysaane waraysigii samaadan garan joojiyaan ku yidhi makiinada waayahay xildhibaan markhaati idinkaa ka ahaa dhegayso waxaan ku yidhi dalka yaan la fasahaadin markhaati adinkaa ka ahaa waxa weeye marka lacagta cadcad baa maanta dadka lagu xusiya lacagta koonfur ku tiirsee lagu garanaya waddanku lacagtaa yaraatay way dhammaatay wax yar baa la isticmaali jiray samaad garan waxaa iyar doolarka laa ku dhacay maanta faarsaa la abuuray cadaalaa lagu sameeyaa baa laleeyahay meel walba inagaa keenay marka la ilaalin mayo oo la celin mayo xukuumadda soola celisan mahay lacagta faarsada oo waqooyi ka imanaysa koonfur ka imanaysa soola celisan mahay
waayahay lacagtan dabcan jilicsan ee haatan dadweynuhu ay diidayaan dabcan waa lacagtii hore ee puntland sida midaan cadcad hadda uga soo baxday waqtigii cabdullaahi yuusuf ama allahu naxariistee cadda muuse oo dabcan koonfur aaday deedna dib loo soo celiyey marka lacagtan cadicad dabcan tanoo kaley noqonaysaa hadhow maxay ku kala duwan yihiin marka adiga aragtidaada
wixii faalsa ama koonfura ka yimaadeen ama puntland laga sameeyey sideeda wixii foojariya waa foojari marka muhiimaddu waxay tahay oo inaga dadkeena iyo shacabkeena dani ugu jirnaa oo inaga daniilo ku jirnaa lacaga tankaaskaa in la yareeyo weeye muhiimaddu oo sicir bararka maxaa keenay doolarku lacagta kaashka markay badato oo waddanka ku badato doolarkii baa yaraanaya doolarkii baa dadkii ku kacaya dadkii diladaa boqolka doolar laga soo dirayay dadkii dayartaha doolarkii baa ku kacaya marka kaashku yaraado doolarkii baan u ku dhacaya innaga mihiibadeenu waxay tahay lacagta kaashka inaan la dagaalano oo xuduudaha laga celiyo oo lacagta cadcad iyo midda aad leedahay koonfur baa laga keenay oo waa faalso kul in la gubo wey soo maadan garan lacagta kaashka markay yaraato doolarkii dhulku ku dhacaya xoogaaga la helo hadduu jaban yahay iyo hadduu jeexan yahay waa la qaadanaya laakiin marka koonfur laga soo daabulo oo waqooyi laga soo daabulo oo boosaaso laga soo daabulo sub oo wadankii wada kaash noqdo xaggee marka xaaladii soogaysaa dadkii baa baaba aniga saaka guriga aan joogo oo reerka kasoo toosay waxay ii sheegayeen xaafaddu in lacagtii adeegaa la kala gurayo oo ituseen midda cusubna lala baxayo lacagta caadiga ahayd aynu ku adeegan jirna lasoo celinayo baska baska afarta kunoo la siiyo afarta waxaa la leeyahay qaadan mayna haddayna cadcadayn oo cusbayn hal heerkaasaynu marayna waxaa la gaarsiiyey dadka cadcadka abuurayba baa gaarsiiyey ganacsatada boosaasoodna waa u biya raaciyeen oo sariiflayaasha iyo kulli dhibaatada maanta ayaa ka shaqaynaya lacagta cadcad ama koonfura ka timaado oo tii horeba dhamaadka ha noqoto ama midda dadkeena lagu simay ha noqotee waa in meeshii laga arka la gubaa ninkii lacag cadca cusub lagu arko sideeba bataasaba waa in la gubaa lacagta duugga waa in la qaataa qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka puntland oo raadiyo daljir u waray